Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa inta badan waxaa la sheegaa inay bulshada ka yihiin boqolkiba tadhawatan iyo shan sidaa daraadeed waxaa mar waliba ay lafdhabar u yihiin bulshada. Qaar ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan magaalada Dobley ayaa ka hadlay doorka ay dhalinyarada Soomaaliyeed ku leeyihiin horumarinta nabadda iyo maamul wanaagga.
nabaddu muhiim weeye laakiin dhalinyarada booska kaga aadan ay kaga qaadan karaan waxaa waaye waa jiilka maanta iyagu la rabo inay mustaqbalka dadkan waaweyn bedelaan waayo ama madaxweyneyaal noqdaan ama ra-iisul wasaareyaal noqdaan ama ay baarlamanka galaan marka bulshada kaga aadan dhalinyarada waxaa weeye inay abuuraan in nabad ay u abaabulaan oo ay wacyigelin sameeyaan oo ay bulshada waxa wanaagsan dhanka wanaagsan ay bulshada tusiyaan ay ka leexdaan waxyaalaha xunxunka ee hadda ay ku foogan yihiin dhalinyaradu sida muqaadiraadka iyo waxyaalaha xunxunka oo kaleeto marka waxaa kaga aadan doorkooda waxaa weeye inay ka qayb qaataan nabadda wacyigelin badan ay sameeyaan bulshadana iyagaa indhow ah ay xagga horumarka iyo nabadda ay iyagu ka shaqeeyaan si bulshadu ay iyaga ugu dayato ay iyaguna hormuud ka noqdaan sidii bulshadu ay uga qayb qaadan lahaayeen nabadda waana door muhiim ah oo iyaga xaggooda aad ugu muhiimsan in dhalinyaradu ay abaabulaan bulshadii oo ay wacyigelin sameeyaan oo ay dhiirigelin sameeyaan kadibna xataa isboorti oo kale in la sameeyo oo bulshada isboorti loo qabto sida kubadda oo kale waxay ka qaab qaadanaysaa xagga nabadda waxay la tahay bulshadu waad og tahay markii xagga banoonka la yidhahdo dhalinyaradu ay banoonka ciyaarayaan bulsho badan baa soo daawata dad waaweyn baa yimaada iyo dumar waxay ka qayb qaadanaysaa nabadgelyada maxaa yeelay waxyaa kuwo badan oo ku fooganaa inay dhibab ama dhib ay sameeyaan yaa xagga usoo leexanaya isboortiga oo imanaya kadibna exercise bay samaynayaan maskixiyan bay fresh u noqonayaan kadibna waxay ka qayb qaadanayaan nabadgelyada iyo horumarinta bulshada bismillaah waan dhowahay marka koowaad magacaygu waa abshir axmed runtii dhallinyaradu doorar waaweyn ayay ka qaadan karaan nabadda waxaa weeyaan dee soomaalidu waxay dhehi jireen nabad baa naas la nuuga leh nabadduna waa wax la abuuro weeyaane wax iska timaada ma ah marka dhallinyaraduna waxaan is leeyahay waa xoogga keli ah ee hirgelin kara awood ahaan iyo maskax ahaanba ku hirgelin kara weeyaan nabadda waa haddii la siiyo doorkooda ayaa meesha ku jirta iyaduna marka runtii su-aashaas waxaan uga jawaabayaa uun door weyn ayay ka qaadan karaan